barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaaban hirarka efhimyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo nagala socotaan boogga iyaga internetka ee v o a somali com
duur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa isniin ka bisha julaay sanadka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo cabdixakiin maxamuud shiruuc
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah warbixiin ku saabsan fursadaha ganacsi ee loo yegleelo qaar ka mida dhallinyarada jaamacadaha soo dhammaysta si aanay shaqola'aan ugu dhicin
annagana dhallinyar ahaan aqoonyahan ahaan waxaan sameynay go'aan ah inaan dalkii joogno oan dalkii maxaaytoola ka shaqayno hadda halkan waxaan kaga shaqaynaa dhowr dhallinyara baan kaga shaqaynaa ninkan aad aragta dhinacayga fadhiya yarkan kale isaga hadda shaqaynaya nin kale afar qof baynu kaga shaqaynaa halkan ganacsigaan haynaa waa decoration
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan wiil dhallinyaraha oo sheegay inuu soo kordhiyey hannaan cusub oo lagu xalinayo xisaabta isku dhufashada
sidoo kale intaan idaacadda ku guda jirno sidii caadada ahayd waxaan ka midhnaan doonin ee dhinacii kaalmaha heesaha
waa tahay ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan iyo warar kale marka horese ku soo dhowaada warkii ugu dambeeyey caalamka
dalka eriteria ayaa safaaradii uu ku lahaa waddanka etoobiya dib uga furtay maanta halkaasi taasoo imanaysa toddobaad uun kadib markii labada dal ay shaaciyeen inuu soo afjarmay colaad u dhexaysay muddo labaatan sanno ah taasoo salka ku haysay marun xudeedeed u dhexaysay labadaasi waddan islamarkaana keentay dhimashada kumanaan qof ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed ayaa madaxweynaha eritreya ee siyaas afawarqi gacanta ka saaray furayaasha safaaradda oo ku taalla bartamaha caasimadda etoobiya adhis ababa waxaana furitaanka safaaraddani uu soo afmeeray booqasho madaxweynaha eriteria siyaas afawarqi uu muddo saddex maalmood oo ku joogay dalka etoobiya kumanaan qof ayaa soo dhoweeyey islamarkaana ku soo dhoweeyey magaalada cadis ababa axaddii xilli ay labada hogaamiye u dabaaldegayeen heshiiska nabadda ee dhex maray labada dhinac oo hore ay u dhex taalay colaad uu dhiig badani ku daatay
maraykanka ayaa diiday codsiyo kaga yimid dalalka ay bahwadaagta yihiin ee yurub oo baadigoob ugu jira in uu maraykanka ka laabto cunqabatayn uu ku soo rogay dalalka ganacsiga la sameeya iiraan warar laga soo xigtay diblomaasiyiinii saraakiil ayaa sheegaya in xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka mike pompeyo iyo xogeyaha maaliyadda ay waraaq u direen dalalka britain faransiiska iyo jarmalka oo ay ku sheegeen in maraykanka aanu qaadi doonin cunqabataynta noocaasi ah maraykanka ayaa ka baxay heshiiska nucleerka iiraan oo raantii sanadkan heshiiskaasi oo ka dalbanaya iiraan inay xadido barnaamijkeeda nucleerka laguna bedelo intaasi beddelkeeda laga qaado cunqabateyntii waddankaasi saarnayd
door wacan dhammaantiiba dhegaystayaal halka warkaasi idinka soo gaadhayaaba idaacadda duhurnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington boqolaal dhallinyaro ayaa sanad kasta ka soo qalin jabiya jaamacadaha waxaana qaybo ka mida dhallinyaradaasi caqabad ku noqotaa sida ay u heli lahaayeen shaqo abuur amaba shaqo hase yeeshee qaar ka mida waalidiinta awoodda u leh ayaa isku dayay inay fursado shaqo u abuuraan amaba ay u sameeyaan dhallinyaradaasi iyagoo u furaya ganacsiya kooban wariyaha v o eda cabdikariin olol ayaa magaalada laascaanood kula kulmay qaar ka mida dhallinyarada ganacsiyada noocaasa gacanta ku haysa islamarkaana warbixinta nooga soo diray dhalinyaro badan ayaa dadaal ugu jirta sida ay u samayn lahaayeen fikrado ganacsi oo ay soo kordhiyaan jaamacadaha marka ay soo dhammeeyaan dhalinyaro fara badan guud ahaan deegaanada soomaalida ayaa si weyn loogala hadlaa si ay hal abuur u samayn lahaayeen aqoontoodana ay kor ugu qaadi lahaayeen bismillahi raxmaan raxiim magaceyga waxaa layidhahdaa mahad cabdisalaan cali maxamed qofka biniaadinka markii uu waxbarto markii waxaa ku dhalanaya hal abuur baa ku dhalanaya wuxuu jecelyahay qofku inuu wax abuuro ama barashadii uu waxbartay inuu soo bandhigo runtii horta goobtan ganacsiya hadda aanu joogno hal abuurkeeda waxaa la aabahaya baale cabdisalaan cali maxamed annagana dhallinyar ahaan aqoonyahan ahaan waxaan sameynay go'aan ah inaan dalkii joogno oan dalkii maxaaytoola ka shaqayno hadda halkan waxaan kaga shaqaynaa dhowr dhalinyara baan kaga shaqaynaa ninkan aad aragta dhinacayga fadhiya yarkan kale isaga hadda shaqaynaya nin kale afar qof baynu kaga shaqaynaya halkan ganacsigaan haynaa waa decoration waa sharaxaada gaadiidka meheradayadan waxaa lahahdaa casuura car decoration runtii kadib jaamacaddii kadib fikirka odaga uu keenay ayaan annagana sii ballaarinay oo aanu sii wadnaa shaqadan hadda meel wacan bay noo maraysaa maalmaal ka dambaysana dadku way soo badanayaan ganacsigan wuu badanayaa insha allah waxaanu jecelnahay mar mar ka dambaysaba wixii cusub ee magaalada ku cusub ee ganacsiya inaanu soo kordhin halkan oo kale inaad ka hirgeliseen oo dee waalidku idinka caawiyey sidaad fursad shaqo oo aad idinkuna aqoonta uga faaidaysan lahaydeen oo shaqayn lahaydeen bal ka waran waxyaabaha sida weyn laydinkaga dayan karo maxay tahay dhalinyarta waxaan u sheegayaa in dalkooda ay aaminaan khaasatan arday badan wax soo barata oo dalka dibadiisa wax kusoo baratay baa dalka joogta wax camal aan ahayn keliya sugaya hebel baa shaqa ka sugaya iyo hebel baa waxaysiinaya laakiin waxaan dhalinyarta oo kale aan oran lahay inaad naga soo dayataan ama aad noo timaadaan inaanu ganacsiyada yaryar aanu iska kaashano si aanu dalkii shaqo abuur aynu ugu sameyno idinkuna aad u ganacsataan oo shaqadii iyo hawshii fikirkii aad lahaydeen aad uga maradhalisaan ayaan ugula talin lahaa bal ka warra waxyaabahaad iibisaan dhallinyar aad tihiin waxaad ii sheegtay dee sida dadku ay xarragada ugu baahan yihiin inaad gaadiidka si weyn u qurxisaan aad ka qabataan maxaa ka midana aad iyo aad buu maxay tahay si qofka biniaadamka ugu baahan yahay inuu xaragoodo waxaa ka mid ah waxyaabaha annaga ka qabana gaadiidka kale waa qaybta sharaxaadda haddii ay noqoto diriisadii haddii ay noqoto cadaradii kala udgoonaaye kala quruxda badnaayee gaariga maxay talo lagu buufinayey waxaa kaloo ka mida sharaxaadihii kale dhinacyada lagaga dhejinayay hadday sariirtii tahay hadday dhegihii tahay hadday khashaafadii tahay ayi nuuc gaarigaa markiina loo keeno isagoo maran oo cusub waxaanu ka dhignaa gaarigii midab kaleanu ka dhignaa qofka gaariga wuu naga kaxaystaa isagoo qiimo jaban bixiyey qaarkood baa baabuurtii iibiyo qiimo markoodii hore ay soo siteen qiimo ka badan siiyaba sharaxaadaan sharaxino darteed halkan baad ka shaqaysaa bal ka waran shaqadan dhowr dhalinyaraaba hadda aad kaga shaqaynaysaan fursadan oo kale iyo qaabkaad u shaqaysaan bal ka waran bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa cabdishiid axmed cismaan anoo ku bilaabaya waa meel ka duwan nidaamka hore magaaladu sidoo hore waxay ku mashquulsanayd sharaxaadaha ma oqoon waxay yaqaaneen in bir un la keeno oo sberbartiya un la keeno dabeedna waxaanu ku fikirnay inaanu dhisayno ka duwan aanu keenno oo dhisaynadii hore aan ahayn oo lagu soo xirto oo dadku baabuurtooda sharaxdaan runtii fursaddaas waxay noqosatay fursad aada u wanaagsan oo aada looga faa'idaystay baahiduna intaa ka badan tahay tusaale ahaan oo kale dee adigu halkanaad ka shaqaysaa bal ka waran fursadda xagga shaqa abuurka oo kale maadaamaad nin dhallinyaro aad tahay nin dhallinyaro oo kale oo saaxiibka ayaad la shaqaynaysid run ahaantii aad baan dhallinyaro fara badan baan iskula shaqaynaa qofkuna markuu shaqada dhex galo shaqaduna waxay kaaga baahantay dadaal iyo activity iyo firfircooni inaad la timaado haddii aad intaa ka gaabsado shaqadaadi adaa dayacay tusaale ahaan dee adigoo kale nin aqoonyaana baa tahay oo waxbarashadaa bartay markaad gaadhiga qorxinay sidoo kale dhallinyarada kale sidee bay idiin arkaana markaad shaqadan ka shaqaynaysaan oo kale annagaa jecel inaanu dadkaygii dhisaynkii barno oo qaabka u xidhno oo u labisno oo baabuurta u sharaxno oo udugiyo nooc walba oo ay adeegay u baahan yihiin ay naga helaan marka way soo dhaweynayaan hadeerna meel fiican bay maraysaayoo meeshii maxay kala jecel yihiin dhallinyarada iyo dadka waaweynayo bal ka war aad bay u kala duwan yihiin dhallinyarada orta dhisaynada ugu dambeeyay jecel yihiin xaggay dadka waaweynaysan jeclaynba badanka inay baabuurta sharaxdaan laakiin waxyaalahan aadka ugu baahannahay aadka wax u sharaxda waa dhallinyarada bal ka war dhallinyaro fara badan oo saaxiibadaaya oo aad iskuulka wada dhigatay amaad waxbarashada laasacmood ka wada dhexbahdeen oo qaarkood ay si weyn u aaminsan yihiin oo kale in aan shaqo laga helinin magaalada runtii fikirkaa laftigiiba anigu mar aan aaminsanaabaa jirtay qof walba wax walba iska dhaadhiciya inaan shaqa laga helayn inuusan qofku shaqaysan karin laakiin runtii shaqa dee fadhigaa kugu imaanaysaa ma jirto waxaa loo baahan yahay inaad adigu dadaal la timaado inaad adigu dhaqdhaqaaq la timaado inaad adigu laga arko qof shaqaysanay inaad tahay oo meel walba aad kasbato shaqadii inaad aad keensato taasaa lagaaga baahan yahy lakin haddaad gacmaha is saarato dee wax alaale wax ku imaanaya ma jiraan qaar ka mid a dhallinyarada jaamacadaha ka soo baxay ee magaalada laasacaanood oo ganacsiyo halkaasi ka yegleen iyagoo gacanqabasho ka helaya waalidiintooda waxaanay u warramayeen waryahayaga cabdikariim olol
door wanaagsan dhegaystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a wiil dhallinyaraha oo ku nool xerada qaxootiga ee ceelcadde ee dalka jabuuti ayaa sheegay in uu soo kordhiyey hannaan cusub oo lagu xaliyo qayb ka mid ah masale xisaabeedka dugsiyada lagu dhigto gaar ahaan xisaabaadka iskudhufashada oo uu soo bandhigay sida uu sheegay dariiq uu yahay mid aad uga sahlan kii hore loo raaci jiray khadar xaamuud ducaale oo ah wiilkaasi ayaa waxa uu u warramay wariyaha v o a ee dalka jabuuti sagaal siciid faarax
barnaamijkani waxaa anoo isku arko un anoo xaafid iskool dhiganayn kadib waa isku arkay waxaan is yidhi fudeyso nafsida-aantiiyaan u fudeystay kadibna dadka qaar ay iga yidhaaheen dadku waa barnaamij loo baahan yahay weeyaan adduunweynaha ilaa adoon kugu dhaliyey marka saa ku ku tabin lahayd farkaad gal saas darteed ayaan halkan tusaale ahaan oo kale n xisaabtii kale oo isku dhufashadoo kale taad maxay kaga bedelan tahay haddaad tusaale siiso marka tan kale eh, xisaabteeda hoose, eh, tan kale waxay kaga duwan tahay tirada waa isku dhufanayaa waa la isu geenayaa waa sida tirada isku geedoo kale example labiya sagaashan ku dhufo eh, toddobiya siddeetan oo kale waxaa leedahay toddobo ku dhufo eh, labo waa afar iyo toban halaa wadataa laba hal ugeey saddex saddex sagaal ugeey waa toban ibraa qoranay halaa wadataa hal sagaal ugeey waa toban toban siddeed oo dhan waa siddeed marka labiya sagaashan urtay siddeetan iyo toddobo waxaa weeyaan siddeed kun iyo afar marka tan kale waxaa loo sameynayay waa la isku dhufanaayey marka la isku dhufto haddana dib waa iskugu daraayay jawaabtaa la helaya marka ana waxaan ka dhigaba mar waa isku dhufanaa mar waa isku geenaa mar waa isku dhufanaa jawaabta waa haystaaba example ima tan waa waa aragtay hadda midkan example ahaan ay sameynaa soddon iyo afar ku dhufo afartan iyo sagaal oo kale imta adduunyanaha oo kale waa garanaysiin afar sagaal ku dhufo waa soddon iyo lix lixdaa qoranay saddexaa wadataa sagaal sagaal saddex ugee waa toban iyo labo afar dii loo gee waa toban iyo lix lix kalea qoranay halaa wadataa hal saddex ugee afar afar afar ku dhufo waa toban iyo lix marka xisaabtiida saana u fududahay marka waxaa fiicneed inaad taabulo mise daawasho kale markaasaa la macnan karaa lakasoo hadal wax lagu macnan karo
marka waxaad leedahay qaabkii hore dheeraa tayadaa ka yara fudud tanaa fududda boqolkiiba sagaashan sagaal tan haddee hergashaba buwaag dambe ma qasaaraya ama buwaagta iyo cashiro badan lagu dhiganba insha allah
waxaad leedahay wax badan baa soo fu- waa soo fuday waa fududahayba minaha jaabka hoose adoo gacan gelinaya iyo jaab sare oo kale kala taa jaab sare waa fududahay maha okay n maxaad doonaysaa markaa inaad dadka la wadaagto ama adduweynaha maxa- maxa- maxay tahay eh, fariintaada fariinteeda waxaa weeye adduunyada intaan waxaan ku keenay toosh ama tareeg saa u garanaysiin maalintan yoma xaafadda u burinayay habeenkiina ee barnaamijkan aan- marka laga yiri barnaamij soconaya weeyaan falkeedaan galay marka u baahnaa garab adduunyanaha inay siiyaan oo saa barnaamijkan barnaamij jira saa u minaha Eh, si ay kuga eh, rumowdo riyadaadan n barnaamijkan cusubaad keentay marka waxaa tidhi markii hore marna gurigan bariiska u raadinayay marna waan qorayay hadda laakiin waxaad doonaysaa garab ama jaamacad wax noocaas oo kalea yaad si gooniya uga codsanaysaa marka ya ummadda adduunka nin nin walba ahaato gaar ahaan so- eh, soomaalida dadka soomaalida Ah, meel walbay joogaan okay marka haddii n maxaad jeclaan lahayd marka in lagu sameeyo ama j- ama in wax dhinaci waxbarashada lagu biiriyo mise waxaad jeclaan lahayd in shaqo lagu siiyo maxaad jeclaan lahayd
iminka dee shaqadiisaan ku shaan kara laakiinse waxaan jeclaan lahaa afar sano oo kale oo aqoon lii beriyo kadib caadi markaas Okay. imise dad baad u bandhigtay oo ku ku yidhi eh, kuu sheegay inay tahay barnaamij soconayo ilaa iyo boqol labaatan way gaarayaanba haa minaa wa- ilaa iyo dhowr qof aan weydiiyey waa aamin weyn waxaan siri bugaan qora xataa qof wuxuu yidhi waxaa weeyaan macquul weeyaan kuwa khayral macquul kuwa loo baahan yahay kuwa sugeynay kuwa kuwaalina camal kuwa xoodhahay minaa waxaa xisaab jini waaye marka dadka dadka dadka way kala duwan yihiin xaalad waxaa la kulmay nin brotashan la kulmay wuxuu ga yidhi barnaamijkan waa sugeynay waa loo baahan yahay adi waxaa ku baahan jaamacadaha adduunka iyo baananka waaweyn marka waxaad leedahay war cid walba oo dhegaysanayso wax iga qaban kartaay n maskaxdayda ha laga faaidaysto waxna ha lay baro Aa, mina intaa barnaamijkan haddaan ka- aa, iminka hadda inta iminka soo jira ahay iminka waxaan ka yaabaa inaad sii caysta laga yaabaa intay maskaxdii fiicantaa soo jeedo inuu wax lala qabto dee Aa, ba- waxa duka wax walba nin ayaa keena bilaaadana marka ee, anigana waxa maskaxda haddaa way shaqaynaysaa haddaa ku dadaashid oo laga faa'iidaysan waayo marka dee waxaan doonaya garaban doonaya adduunyanaha ina iga soo gar- gargaaraan
n markii la eego dhinacaagii kale waxbarashada wax- xageed ka gaadhay dhinaca waxbarashada iskool waxaan ka baxay eh, al xuseen oo degmada madiino ma- eh, gobolka banaadir ku yaalo gaar ahaan degmada madiino iskool waxaan kaga baxay sideed marka soo sideedaan kaga baxay eh, xagga oo waxaan kaga baxay dee xagga oo dhaqdhaqaala darteeda dugsi sare waa lacag lacag lagu dhiganayay waa sidiina Eh, marka hadda xisaabtaadan aad samaysay n maadaama aad dhamaysan dhinaca waxbarashada may kula tahay inay jirto n xisaabtani aad adigu soo samaysay mise waxaad leedahay waa waxaan jirno ani keligaan sameyn marka dadka qaar waxay yiraahdeen dad wax ku oranaya way jirtaa dadna ma jirtay ku oranayaan aan waxaan sameeyeyba eh, nooc adduunka isticmaala nooc isticmaala afar kale sameeyeyba si waxaan diidanahayba way jirtaan diidanahayba marka eh, afar noocaan sameeyey mid waxaan ka dhigay originaal mid high copy iyo laba copy ah marka waxay dadka qaar waxay yiraahdeen way jirtaa laakiin tirada buuxdo toban toban ku dhufoo kale labaatan labaatan ku dhufoo kale boqol boqol ku dhufoo kale waxaa jirto laakiin tirooyinka kale noocoo kale ma jiraan
sidee baad uga kala samaysay copy original kobi waxaan u sameeyey waxaa jirta koobiya tiro la helaya laakiin oo hadda dhinaca kale u egtay la helaynin taa koobiya ahana oo isticmaalay koobiya waxaan u isticmaalay tiro hadda isku isku dhinaca iskiga egoo kale taana waxaa ka dhigaya koobiya tan oo laakiinse iskuna noqonayso marka taa original ahana oo isticmaalay kaasi waxa uu ahaa khadar xamed ducaale oo ah wiil dhallinyaraha ku dhaqan wadanka jabuuti gaar ahaan xerada qaxootiga ceelcadde sheegeena inuu soo saaray hannaan cusub oo lagu xelinayo xisaabaadka isku dhufashada wuxuu u warnameeyey wariyaha v o a sagaal saciid faarax dhinacii heesa ayaanu jilaacaynaa markan fanaanada nimcdareen ayaan idin soo qabanina
muuqiya maqalkaaga kama maarme hayga maqnan amoramoramiyow kumeeyameeyamee miidkaanu muhdo muuqiya maqalkaaga kama maarme hayga maqnan adaa mudanoo sidii malabkii macaan badanoo adiga mudanoo sidii malabkii macaan badanoo mixibada maree ku xidho ayoomuhashada umeerti darta naftaa mixibada maree ku xidho ayoomuhashada umeerti darta magoolkidhirtiyo maankii ubaxow markaan ku arkaan mabsuudaya magoolkidhirtiyo maankii ubaxow markaan ku arkaan mabsuudaya amoremoremeemeemeemidkaanu muhdo muuqiya maqalkaaga kama maarme hayga maqnan amoramoramiyow kumeeyameemeemidkaanu muhdo muuqiya maqalkaaga kama maarme hayga maqnan wujadaha jacayl maquurtayrko mataankii naftiyo maciinkii dhabto sidii mayidhaay adaa murugada amaydha naftee maruuni dawe sidii mayidhaay adaa murugada amaydha naftee maruuni dawe amoramoramiyow kumeeyameeyamee midkaanu muhdo ah muuqiya maqalkaaga kama maarme hayga maqnan amoramoramiyow kumeeyameeyamee midkaanu muhdo muuqiya maqalkaaga kama maarme hayga maqnan amoramoramiyow kumeeyameeyamee midkaanu muhdo muuqiya maqalkaaga kama maarme hayga maqnan
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com bogga v o e somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha waxaynu hayaa jamaal axmed cismaan
aad baad mahadsantahay sharwac kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horrayno waxaa shalay la soo gebagabeeyey koobkii kubadda cagta adduunka ee waddanka ruushka ka soconayay kaas oo ay ka qayb galeen ilaa labaiyo soddon waddan oo kala socday qaaradaha kala gedisanee caalamka waxaase waddanka faransiiska uu noqday waddankii ku guulaystay koobkaas balse wax kasta oo shalay ka dhacay gegada ciyaaraha waxay ahaayeen kuwo ku cusub marka la fiiriyo koob kubad cagta adduunka ama kuwo sannado hore u dambeeyey in dhacdooyin noocaas oo kale ay dhacaan waa markii ugu horraysay ee final iyadoo la dheerayo koobka kubadda cagta adduunka uu qof ka tirsan kooxdiisa gool iska dhaliyo taasoo noqotay markii goolkii koowaad uu iska dhaliyay ciyaaryahan mario manzukij oo kroatia u dheela aynu noqotay goolkii ugu horreeyey ee sidaasi uu ciyaaryahan kooxdiisa ka tirsan uu dabadhaafiyo golwadaha kooxda kadib markii uu laad xora uu soo qaaday ciyaartooyga antward grisman oo weerarka ugu dheela kooxda faransiiska waxaa sidoo kale ahayd ciyaartooygii da'da yar ama ciyaaryahanada labaatan jirada ka hooseeya ee goolkiisi ugu horreeyey ee final coob adduun uu dhaliyo kadib belle oo sannado hore sameeyey taasoo uu noqday ciyaaryahan kalian embabe oo weerarka ugu dhila isla kooxda faransiiska faransiiska waxa uu afar gool iyo laba gool kaga adkaaday kooxda kroatiya oo markii ugu horraysay iyaduna fainalaha timid ha yeeshee faransiiska labaatan sanno gudaheed waa markii labaad koobkan ay ku guulaysato labaatan sanno gudaheedna waa markii sidoo kale saddexaad ay faynalaha timaaddo didier deschamps oo ah tababaraha kooxda kubadda cagta faransiiska ayaa noqday qofkii saddexaad ee sameeya inuu ku guulaysto koob isagoo koob adduun marka laga hadlayo isagoo ciyaartooy ah iyo isagoo tababara ah hore sidaasi waxaa usoo sameeyey ciyaaryahanno u soo dheelay dalalka braziil iyo sidoo kale jarmalka oo koobkaasi ku soo guulaystay sidoo kale koobkan wuxuu ahaa koobkii faynalahan marka laga hadlayo kii ugu goolalinta badnaa marka laga soo gudbo dii faynalihii markii braziil ay shan gool iyo laba kaga adkaatay swiden markaas oo xulka waddanka braziil ay koobka ku guulaysteen haddaba afar sanno kadib waxaa la rajaynaya in koobkan mar kale la ciyaaro oo waddanka khatarna lagu qabto kaasoo noqon doona marka xilliga la qaban jiray caadiyan koobka kubad cagta adduunka oo bilaha juun iyo julaay in laga bedelo nofembar ay suuragal tahay in koobkaasi la qabto xilliyada cimilada darteeda ee waddankaasi khatar koobkan ee hadda soo dhammaaday waxaa laiska dheliyey gool waxaana uu ka hooseeyey laba gool uun intii laiska dheliyey afar sanno ka hor koobkii lagu qabtay waddanka braziil oo gool ay ahayd iyo koobkii faransiiska lagu qabtay ee isla faransiisku ku guulaystay sidaasoo ay tahay waxaa wadammadu ay soo bandhigeen ciyaaro aad loo jeclaysan karayo oo markaa dhinaca waxyaabaha kale oo ku cusbaana ay ka midka ahayd teknolojiyadda faarka loo yaqaan oo ay garsuurayaasha marka ay go'aan qaadanayaan ka caawinayay go'aanada ay qaadanayaan go'aankii ay qaateen ee cajiibka hadna wuxuu ka mid ahaa kulankii shalay ee garsuuraha waddanka argentina u dhashay ee markaasi rigoorada ugu dhigay kooxda kubadda cagta ee waddankaasi faransiiska kadib markii gacan uu ku taabtay gool lasoo laaday ama kubad lasoo laaday ciyaaryahanka beresig oo weerarka ugu dhela naadiga inter iyo kooxda kroatia taasoo muddo markaasi uu garsooruhu ku aad iyo aad ugu wareeray go'aanka sida uu noqon lahaa balse markii dambe uu la soo tashtay teknolojiyadda iyo qaabka ee kubadda ay gacanta ugu dhacday ciyaaryahankaasi dabadeedna go'aansaday in rigoore ay tahay ciyaartana uu dabadhaafiyo goladaha kooxda kubadda cagta ee kroatia ciyaaryahankaasi weerarka ugu ciyaara xulka dalka faransiiska ee antwa grisman dhegaystayaal waxyaabaha kale goosgooska haddaan ka gudubno koobka kubadda cagta adduunka ee dhinaca feerka haddii aynu aadno feeryahanka adduunka hadda haysta biladda feerka miisaanka culus ee waddankaasi ingiriiska u dhashay antwa joshua ayaa waxa uu isku dayayaa in uu la feertamo feeryahanka kale ee waddanka ruushka u dhashay alexander boventkin kaas oo feerkooda uu ka dhici doono sebtembar gegada ee wembley stadium waxaana sideelatan-jirkaasi la sheegay inuu muddaba wadaxaajood kula jiray dadka u qaabilsan dhinaca qabanqaabada feerarkiisa waxaana la rajaynayaa in kulankaasi uu noqdo mid feerarkaasi dadka taageera dhinaca feerka ama xiiseeya ciyaaraha feerka ay si aada u soo jiitaan maadaama labada feeryahanbaa yihiin kuwo sumcad iyo magac ku leh dhinaca feerka adduunka xubinta ciyaaraan halkaas hayno joogto
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo wararkii ugu dambeeyey ciyaarahayna la socodsiinayay haatanna aynu mar kale dibu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha waxaa idin ku soo maqan codka fanaanka cabdiraxmaan oday
qalbiguday galgalaashada ammanka guure raacdada go'a beerka gocashada garowshiya wadnaha ula qalbi qalbi qalbi qalbiguday kalkalaashada ammanka guure raacdada way go'a beerka gocashada garowshiya wadnaha ula wadnaha ula
heesaasi cabdiraxmaan oday waxay gunaanad u ahayd idaacaddeenii duhurnimo waxaa idinla socodsiinayay cabdixakiin maxamuud shruuc iyo aniga jamaal axmed cismaan iyo maxamed cabdi xasan dheerse dhinaca iskuduburidkan oo qaabilsanaa dhammaantii isku duban waxaynu kaga tagaynaa tan iyo afarta galabnimo
nabadgelyo amalingeedii socodka